bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiinfayda dhugun sidyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsasiinhayda xuska maalinta booliska soomaaliyeed ee waybageekasuu puntland ku xusay magaalooyinka soomaaliya sida muqdisho baydhaba madaweynada soomaaliya oon hambaryay ciidanka booliska maxamed cabdulaahi farmaajo ee waybawsageeka puntland ka dhawaayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya soomaali oo safiira cusub ang magacawday sweden jubbaland oo yeeshee geeldi xoogi ah ka furaaso coolog iyo dhacan shabaaba akhbaaraadka banaanka dhugunsidyaal hamiinamaada idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid ahaa ruushka oo baarayaal andartay turkiga weerar laka qaadi masjidyo ka sugnaayeen muslimiinta oo ka yaala iyo weliba donald trump oo helay codka ergaga doorashada maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayle hamiinnimo talaada w arbaanaha galaha ida taarigdan iyo ka eedanta labaatanka bilo tun iyo lamaa diseembar sanadka lamada kun tumiyo lita waxaana soo baxayana warwalaay gudoy banaankan oo deri u koobanaan haddana ka dhawaada yoogiyo fisanga munaasabad la ku xusay labaatanka diseembar oo ay maalinta ciidanka booliska soomaaliyeed ee waybaasa puntland ka xusay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta warkan wayban xasan axmed dhinac kalena isla munaasabadan lanka dabaaldegay maalinta ciidanka booliska soomaaliyeed iyo wayba laka qobday magaalada muqdisho ee caasimada soomaali saasoo kalena wayba munaasabadaas ku dhidi magaalada muqdisho subiin usa hambalyanka daray madaweynada soomaaliya ciidanka booliska soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan wayba muqdishoan inku daray maxamed xasan axmed
munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusay toddobaatan iyo saddex sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay xarunta gaadiidka booliiska degmada cabdulcasiis ee gobolkan banaadir waxaana madasha munaasabadani lagu dhigayay ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya sida taliyayaasha ciidamada booliiska soomaaliyeed qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda soomaaliya xildhibaanada cusub ee dhowaan lasoo doortay musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil sarsare oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa waxa ay goobta mas-uuliyiinta ay fadhiyeen hortooda ku soo bandhigeen gaardaka ciyaar muujinayay xilligii la alkumay inay maanta ku beegneed iyo muusikada shanqaraha sida duranduuriga ay u garaacayeen kooxaha daambeyda ee isla booliiska ka wada tirsan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa hadal kooban munaasabadda uu ka jeediyey uu ku sheegay ahmiyadda waxa ugu horeeya ay ka booliis ahaan ay saari jireen islamarkaana cidda ku carbisay shaqadaasi waxaan inta badan aan ku shaqayn jiray qof ahaan dhiirigelinta aad igu siin jirtay oo ah war waxaan waxeenii waay aan quruxsanno runtii yani marar badan ayaan kaa maqlay adigoo igu dhiirigelinaya war waxaan annakaa iskale aan riixno yaan mar kasta bajet laga fikirin runtii booliiska soomaaliyeed waxaa maanta kaaga muuqata kaalinta uu ka galay qabashada doorashooyinka dhammaan maamul goboleedyada iyo magaalada caasimadda doorashadii lagu qabtay ayagoo oo runtii u taagan inay doorashadaas ay ku dhammeeyaan si nabad ah waxaan rabaa inaan halkan maanta aan ka xuso intii lagu soo jiray shaqadan muddada dheer soo socotay oo annagana maanta aan mas-uulka uga ahay dawladda iyo shacabka soomaaliyeed booliiska soomaaliyeed rag baa iiga horreeyey runtii raggii soo aas-aasay raggii dhexe raggii dambe intii dhimatay waxaan leenahay allah ha u naxariisto waxaan rabaa inaan hortaada aan ka xuso magacyadooda inta maanta nool ee aan ognahay marka aniga la iga reebo inta nool maanta aan ognahay waxaa nool oo aan halkaan nala joogin qaarna halkaana nala joogaan inaan maanta xusaan rabaa maadaama ay tahay maalintoodii oo ayaga ay horteeda ay uga soo qayb galeen munaasabaddan ay waxna ka qabteen ciidanka booliiska wixii ayaga ay qabteena anna maanta intaan imaadeen anna rabaa inaan wax kusii kordhiyo runtii wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya cabdirisaaq cumar maxamed ayaa cabiray kobaca laga dareemayo tayada ciidamada booliiska soomaaliyeed xilligani taasoo oo mid mid usoo hadal qaaday qeybaha kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed
hayeynta ciidamada booliiska soomaaliyeed oo arkayso meesha ay gaarsiisan tahay waxay ku suurtowday isgarab istaagaaga iyo hoggaankaada ayay ku suurtowday in maanta cutubyo kala gedisan oo ay ka mid yihiin birmadka daraawiishta ciidamada walxaha qarxa ku takhasuso iyo iyo cutubyada kaleet ee trafikada ay halkan ay kusoo maraan oo ay bandhig halka ka sameeyaan waxay ka turjumaysaa isgarab istaagga aad isgarab istaagtay gabagabadii musharax madaxweyne ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa ugu hambaliyeeyey ciidamada booliiska soomaaliyeed toddobaatan iyo saddex guuradii kasoo wareegatay markii la alkumay ciidamada booliiska soomaaliyeed oo ku beegneed xilligaasi kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa saraakiishiisa saraakiil xigeenkiisa dableydiisa iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo muxuu ahaay toddobaatan iyo toddobaatan iyo saddex sano wakhti gaaban ma ahan wakhti aad iyo aad u dheer waaye hay-ad soo jirta intaas oo weliba wanaagga iyo ammaanta ciidanka booliska soomaaliyeed ay leeyihiin ay ka mid tahay burburkii dalka ka dhacay in aanu taariikhdoodii iyo xusuusdhiggoodii iyo aanu saamaynin oo maanta toddobaatan iyo saddex sano ka hor askarigii booliiska ugu horreeyey ee maxaanku idhahdaa la qoray ee booliis noqday in rekoorkiisii iyo sawirkiisii iyo taariikhdiisii ay qoran yihiin intii ka dambaysana intii ku soo biirtay booliiska soomaaliyeed ee ay meel yaallaan oo la xafiday burburkii dalka ka dhacayna ay ka badbaaday ilaahay idankiis iyo maxaanku idhaha raalla'aanshihiisa ka sokow dadaal ayay ku badbaaday oo ay sameeyeen xubno ka tirsan booliiska soomaaliyeed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weybageeka subinland ka dhawaayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa kumar kaleed faafahinta warkaas oo ninhaya maxamed xasan axmed
waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kasoo degay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeel gaarka aheed maxamed cabdilaahi farmaajo ujeedka imaanshihiisa magaalada muqdisho ay ahayd sidii uu uga qaybgeli lahaa tartanka madaxweyneyaasha dowladda soo socota ee sanadka labada kun lix iyo tobanka wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho gaar ahaan kuba gale garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde kana soo baxa ayaa waxaa saakay to dhoobnaa dad aad u fara badan kuwaasoo gacmaha ku haystay boorar uu ku xardhan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeelgaarka eed maxamed cabdilaahi farmaajo kadib markii laga soo saaray garoonka ayaa waxaa loo soo gelbiyey guri ka dhow agagaarka eelboorka inta uu gurigiisa usii socdaalayay ayaa waxa uu gacanqaad u sameeyey dadkii taageerayaashiisa ahaayeen isla meesha ayuuna saxaafadda kula hadlay isagoona ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne labada kun lix iyo tobanka
waxaan rabaa inaan mahadnaq usoo jeediyo dadka soo dhoweynteeda abaabulay iyo kumaankulka soomaaliyeed ee ka soo qayb galay soo dhoweynteeda iyo ciidamada qalabka sida oo runtii door fiican ka cayaaray siday nabadgelyadu usugi lahaayeen iyadoo aysan waxba ka dhicin incidenti ah aad iyo aad yaan ugu mahadnaqayaa qof kasta oo ka soo qayb galay soo dhoweynteeda waxaan halkan u imid oo aan fursad idiin siinayaa inaan ahay maanta laga bilaabo murashax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed tartanka dhici doona maalmaha soo socda hadduu eebba yidhaahdo ee barnaamijkayga siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doona hadduu eebba yidhaahdo sidoo kale maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu hambalyo ballaaran u jeediyey gebi ahaanba ciidamada booliiska soomaaliyeed kuwa gobolada ku sugan iyo kuwa caasimada muqdisho isagoona ugu hambaliyey toddobaatan iyo saddex sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto aan ugu hambalyeeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo qoysaskooda bacdamaa maanta ay tahay ama ay u dabaaldegayaan sanadguuradii toddobaatan iyo saddexaad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinayaa sida hagarla'aanta ah ay ugu huraan maalin walbaba naftooda si dalkan ay xasilooni siyaasadeed ama xasilooni nabadgelyo ay u keeni lahaayeen mar walbana waxaa la rabaa inaan la iloobin aan xasuusnaano sida geesinimada leh ee shacabka ay u difaacaan ugu dambayntii maxamed cabdilaahi farmaajo musharax madaxweyne labada kun lix iyo tobanka oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku baaqay in loo gurmado dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada qaar ee dalka islamarkaana uu codsaday in la caawiyo dadkaasi waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto ee waan rabaa baaq inaan diro ku saabsan arrimaha abaaraha waxaan ognahay in abaar dheer ay dalka ka jirto dad iyo xoolo badanna ay ku baaba'een waxaan rabaa inaan ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan ugu baaqo inay gacan ka geystaan sida dadkaas soomaaliyeed oo tabaalaysan wax loola gaari lahaa ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibkaas iyo culayskaas ka dulqaado madaxamed cabdilaahi farmaajo ayaa labada kun iyo labiyo tobankii doorashadii uu ku soo baxay madaxweynahan hadda wakhtiga kasii idlaaday xasan sheekh maxamuud uu helay codad aad u yar tartankaasi markii uu ka qaybgalay kadib balse waxaanan la saadaalin karin kan hadda uu geli doono inuu ku guulaysanayo iyo in kale maadaama ay u taagan yihiin musharaxiin aad u fara badan ciidaa mahadsanta maxamed dhinac kalena ra-iisul wasaarigii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo la hadalay warbaahintii wayba ushega intay siyaasiyiinta musharaxiinta ee dhangugu baahanye aanti shacabshay oo umuujeen kalsoone maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaan ka baaqay siyaasiyiinta fadahayaag anti qobadan xilka madaxtinimo soomaali anti oo dalshisheeya inin raadsana dhaqaala wayba u sheegay intii lambaahanye musharaxiinta antiyo taageeraan fadiyeen shacabsho taageerada shacabka iyo sheegay intiyo muhiim angata dadka fadahay intiyo qobadan heelka madaxtinimo ee soomaaliya waa ko maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ku hadala warimugasa waxaan ku boorinayaa musharaxiintaas u tartamaya madax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay imaansadaan shacabkooda iyo xildhibaanada la doortay kalsoonida kalsoonina ka raadiyaan aysan aadin dowlado shisheeye iyo wax la mid ah maxaa yeelay dalkan soomaali baa iska leh xildhibaanadaanna waxaa loo doortay inay noqdaan codka soomaaliyeed marka iyagunbaa iska leh awoodda qofkii madax noqon lahaa ama madaxweyne ka noqon lahaa dalkan taliyaganaba sugidda maamulka jubbaland khaalid sheekh cabdulaahi iyo wayba u sheegay intiiyo xoogii oo ka furudahayaan xooloogii shabaabyo ku dhaceen dad shacab ee ka noolayeen gobolka jubbada hoose wayba u sheegay qaar ku mid a xoolooyo dhaceen shabaab intiyo ah furudeen balse weli shabaab xoolo intiyo badan gacantiyo ka hayeen khaalid sheekh cabdulaahi taliyaganaba sugidda maamulka jubbaland yee subiin unku hadalay inta shabaab iyo unku heri doona ilaamayo xooloogagaasyo ha ku furudayeen shabaab iyo sida maalmood ku hor waybaayee dad xoolo dhaqate oo ka noolayeen galbeedka magaalada kismaayo ku dhacna lama kun shan boqol neef oo gaale waybanamilas ka dhex maray dagaal jeysidii khasaarana iska jara dhimasho dhaawa oo hashal deeri dadkii xoolo mas-uuliyiin hore xilaan ku qobdan gobolka banaadir ee waybayo eedayeena mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo hadda waqtishoo dhammaadahaya faahfaahinta warkan wayba muqdisho mar kaleed aninku daray maxamed xasan axmed dadka ku sugan magaalada muqdisho ee intooda badan laga garanayo dadka kale ayaa waxaa la sheegay mas-uuliyiinta hadda uu xilka ka idlaaday in ay beegsadaan dadkaasi mas-uuliyiintaas oo isugu jira kuwa dowladda hoose ee xamar iyo tan dhexe ee federaalk soomaaliya sidaasi waxaa shaaciyey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir cadde xasan cali oo loo yaqaano cadde gaabow isagoona aad ugu dheeraaday ka hadalka arrimaha ka taagan magaalada muqdisho iyo golayaasha dowladda soomaaliya xilli uu ku lifaaqay hadalkiisa doorashooyinka dalka ka soconaya oo ku tilmaamay inay yihiin kuwo musuq maasuq baahsan ay ka jiraan dhexdooda inaan cabiro ama ka hadlo dhibaatada dalka ka taagan gaar ahaan magaalada muqdisho iyo maamulka hadda iyo doorashooyinka socdo iyo waxa ka jira guud ahaanba ama midda madaxtooyada ka socota haato ama midda gobolka ka socota haato dhibaatooyin fara badanaa jiraan oo lagu astaynayo ama lagu taargadgaraynayo dadka magac kula caasimadda marka saas daraadeed anagoo ka mid eh dadka caasimadda loo yaqaano waxaa dhibaato weyn ku haya dalka maamulka sare iyo maamulka dhexe iyo kan hoose haddii aan ka hadlo doorashooyinkan hadda la samaynayo doorashooyin aada u qaldan waa dadban yihiin laakiin waa wada dadab oo wada xooga wada boob ku dhisan oo soomaali inay ku kala tagto loogu talagalay ma aha mid soomaali wanaageeda iyo ka shaqaynaya ma aha waa mid soomaali inay isdisho la rabo waa inay qabiil qabiil maaragta u kala tagto waa in labaatan iyo shan sanoo kale in la kala cararo iyo qax labaad la galo geesta kale cabdigaabo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa carabaabay in magaalada muqdisho ay wadooyinkeeda yaalaan jidgooyooyin dadka looga qaado lacago baad ah taasoo uu sheegay dhaqaalihii ka soo xarooda inay ku dhacdo jeebabka dad gaar ah oo ka tirsan dowladdani hadda wakhtiguu ka dhammaaday marka sidaas daraaddeed dadweynaha inay fikiraan inaysan ahayn waxaan doorasho inaysan ahayn waxaan maaragtay mid soo celayda rajo soomaaliya in mugdi la gelaayo oo meel madow lagu socdo oo khatar lagu socdo taasaan u sheegaynaa shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaan ha ogaadaano gaar ahaanna gobolka banaadir oo la kala goosgoostay haddaad fiirideen hadda airboorka aad arkaydeen isbaaro la dhigtay isbaaro waxaa u dambeeyda tii oo tiilay ceel carfiid iyo tii tiilay maaragtay asluubta hadda isbaaro airboorka taal iyo midda kada taalla iyo mid waxa taalla la keenay qashinka la qaadaya isbaara loo dhigtay guryihii guryihii isbaara loo dhigtay cabir aan jirin oona shaqo ku lahayna la qaadayaa dhulkii dowladda oo kambeyn lagu galayo oo hadda ka horna cadaada dhulkii dowladda loo gaday haddana waxaa loo gadaa dhulalka qaarkood i subar looga beenahoo been abuura dadka la siinaayo hantidii maguurtadaheeda ee ummadda laheedoo soomaali maaragtay waxaa la leeyahay waa laga maarmaa ha la qoro inta badan siyaasiyiinta xilalka kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii hore ayaa dhaliila siyaasadda dowladdani hadda madaxdooda kasii degi la'yihiin kuraasta maadaama uu wakhtigoodii dastuuriga ahaa uu ka idlaaday wararkan oo darahay deegaanka gaashaanle ee hoosedow degmada jawar ee gobolka shabeellada dhexe weybayo sheegaan antimilas kudhihi dagaala dagaalkan yar dhexeeya maleeshiyada ku shaltarsan xoolo dhaqata iyo dad beeralay e way banuusakooyay kureed markiiyo cashal dhexgalay muran dhinaga afkee inta la xaqiijiyay dagaalka sida qofyo ka dhamatay meelasaas oo kaleniyo ka dhaawacmeen tir kale sidii oo warbaahintan sheegeen dadka deegaanka xaalada meeli laka dagaalameeye hadda eto degan weybana weli iskoor fadhiya dhininyadii dagaalamay inkastoo walgoradka lamada dhiniyoobadaan wadahadalla nabadeeda dowladda soomaaliya safiir cusub oo magacaawtay dalka sweden oo ku mid ah dalalka ka nooliin dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ee danjirinya laka magacaabay cawaale cali kulane kaasoo dowladda soomaaliya hore uu matalayay qaramada midooba cawaale cali kulane iyo hore aan la shaqeeyay dowladii dalka oo hamarti gaar ahaan tii kumeel gaarka ahayd ee uu soo gaamiyay sheekh shariif sheekh axmed soomaalida ka nool dalka sweden iyo weybayo hadhawaayana safiirkan cusub ee la magacaabay meelasa dowladda soomaaliya muddo dheer dalka sweden makalahayna wal safiir ee warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban tanikaage warkan aana shuhur ismaail axmed eesin la dareer siyaasi oy bana farsameeyey saalaha dhugunsadayaal intii warkan kan lamid ereedanku kulmaan oy basiinku tabaana sidaas iyo nabadgelyo